asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee aalaaba aan ku kala gurno ama aan haddii eebba idmahayo ku wadno ama aan kaga hadalno dhaqanka iyo afka hooyo iyo qaybahooda kala duwan xubinteennan maantana haddii eebba idmahayo waa mid ka mid ah kuweennii saddexleyda ahaa ee ridaha farada badan leh ka soo geli jiray tusaalayaasheennii aan xagga afka hooye ka soo qaadan jirnay waana xubinteenna burtida maanta ee aan dhihi karno waa mid dhinacyo fara badan oo qaybaha hoose ah iyo qaybaha sare iyo qaybaha dhexe intaba tusaale kaa siin karta macnaha qaybaha qoysaska iyo qaybaha deegaanada iyo qaybaha nolosha caadiga saddexdaba waxay kaa siin kartaa tusaalayaal inta badanna waxaa dhaqan u ah xubnihi saddexleydiihi inay keenaan ujeeddooyin kala duwan oo qaarba weji gaar ah xumbaarsan yahay tusaale waxaad arkaysaa saddex habbo oo isla socdo saddexleydah mid walba ujeeddo gooni ah ayay u dhacaysaa qaab gooni ana waxbay kuu fahansiinaysaa sidaa darteed ayay saddexleyda waxay ku noqonaysaa mid dhowr ujeeddo oo kala duwan wax kaa tusta xubintaanan maantana waxay ka hadlaysaa waxaa la yidhi saddex indhala'aan ayay kuugu dhacaan waxaa la yidhi saddex indhala'aan bay kuugu dhacaan saddexaas indhala'aanta kuugu dhacday waxaa weeye dee adoon sii qorshaysanin bay kugu dhacayaan weeye ama aan arkaynin si indhala'aan ay ku yeelaayaan weeye saddex indhala'aan ayay kuugu dhacaan indhala'aantu marka noocyo badan bay ka imaan kartaa waa cosab jacayla waa jacaylkii ugu horreeyey waa jacaylku galay oo jacayl dhaba ah kaasu indhala'aan buu kuugu dhacaya waxaa la yidhi cosab jacayla caqiido leexsan iyo cuqda dareed saddexduba indhala'aan bay kuugu dhacaan saddex indhala'aan bay kuugu dhacaan cosab jacaylah caqiido leexsan iyo cugdadadeed saddexduba indhala'aan bay kuugu dhacan waan jilcinno waxaa weeye cusub jacaylah waa jacayl dee cusub oo markaa kugu dhacayo gabadha ama bidhaanteedii ama maaragtay codkeeda ama muuqaalkeeda ama socodkeeda ama dhaqdhaqaaqeedaad u bogto jacaylun baaba dalaq ku yidhiba gooruu kugu dhacayo ku haleelayna ma ogid hadhow cabdinaasir oo cusbo soo qaad baa lagu dhihi haddii eebba idmahayo waa qodobka labaadee waa caqiido leexsan waa waxaad arkaysaa waxyaalo fara badan oo markii laga hadlahayo firqooyinka diiniga ah iyagoo isgaalaynaya ad arkaysaa islaamkuna wuxuu inafarhayaa diinta islaamkuna inafaraysaa qofka walaalkaa marba hadduu ashahaato ilaahay qiray iyo rasuulkiisii oo uu islaamay inaadan dhihi karin waa gaal oo aadan gaalayn karin haddana waa laga leexanhayaa waa la isgaalaynhayaa waa caqiido leexsan iyaduna waa wareer sidoo kaleeto waa cuqdad dadeed inaad cuqdad qaaddo oo cuqdadlow dad u buka aad noqoto iyaduna waa arrin kale oo dhibaatadiisii iyo wareerkiisii wata marka saddexdaasi waxaa la yidhi indhala'aan bay kuugu dhacaan waxaa la yidhi saddex indhala'aan bay kuugu dhacaan cosab jacaylah caqiido leexsan iyo cuqdadadeed saddexduba indhala'aan bay kuugu dhacaan bayna leedahay xubinteennan murtida maanta mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi lo iyo haweenba ladnaantay ku roon yihiin lo iyo haweenba ladnaanta ayay ku roon yihiin waad ogtahay haddii mar dhibaata dhacdo oo xaaladdu ayna fiicinayn walow lo iyo haween keli meeshan lagu soo qaaday haddana labadooduba waa u nugul yihiino aad iyo aad bay ugu nugul yihiin oo waa xaqiiqo middaa iyadaa islama diidayn